السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ودرسكني تضواد كمية دروستني الشمائل المحمدية قال الشيخ رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار waxaan noo warramay ninka abu camaar la yidhaha alxuseyn ibnu xurayth ee magaciisuna alxuseyn ibnu xurayth yahay alkhusaaciyu ee khusaaca loo nisbeeyey xadahanaa qaala wuxuu isaguna yihi xadahanaa waxaa noo warramay cali bnu xuseyn ibnu waaqid ninka la yidhaha baa noo warramay xadathanii abi qaala isna wuxuu yihi xadathanii abi aabbahay ayaa ii warramay xadaanii qaala isna wuxuu yidhi kaabihi xadaanii waxaa ii warramay cabdulaahi bnu burayda ayaa ii warramay qaala wuxuu ihi samictu abii aabbahay ayaan maqlay buraydata ahaa ama buraydata ayaan maqlay yaquulu isagoo leh jaaa salmaan jaa waxa yimi salmaan alfarisiyu saxaabigaa weynaaye salmaan alfarisi ayaa yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi xiina wakhtigii qadima almadiinata madiine uu soo galay nebigu bimaa'idatin maa'ide iyo waxyaalahan raashinka lagu cuno korkeeda ayuu ula yimi oo calayhaa korkeeda rutabun rudabka iyo timirtu markaa ay bislaatay ugu malabka badan tahay ay ku sugan tahay fa wudicat waxa la dhigay ama fa wadacahaa wuxuu dhigay waa laba riwaaye bayna yaday rasuululahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay hortiisa ayuu dhigay fa qaala wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa salmaanu salmaanow maa haadaakani muxuu yahay faqaala wuxuu ihi sadaqatun calayka waa sadaqo aan ku sadaqaystay korkaaga iyo wa calaa asxaabika asxaabtaadaba fa qaala nebigu wuxuu yidhi irfachaa kor yeel qaad buu idhi fa innaa anagu laa naakulu sadaqa sadaqada ma cunne eh qaala wuxuu idhi fa rafacahaa waa kor yeelay dabeed fa jaaa alqad berri ayuu dabeetana la yimi bimidlihi weelkii ama shaygii raashinka lagu cunayey oo kale oo yacnii rudabkii iyo timirtii ay saaran yihiin fa wadacahu wuxuu dhigay bayna yaday rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay hortiisii buu dhigay fa qaala wuxuu uhi maa haadaa yaa salmaanu salmaanow kani muxuu yahay fa qaala wuxuu ihi hadiyatun laka waxaan kuu soo hadiyeeyey weeye fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam liasxaabii wuxuu ku yidhi ubsutuu waar kala bixiya ama soo fidiya gacmaha oo cunabay ka dhigan tahay huma nadara wuxuu eegay ilaalkhaatami khaatamkii nebinimada ee calaa dahri rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay dhabarkiisa ku sugnaa sala allahu calayhi wasalam ayuu eegay fa aamana bihi dabeetana nebigii waa rumeeyey wa kaana salmaanna wuxuaa lilyahuudi yahuud ayuu addoon markaa u ahaa fashtaraahu rasuululahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ka iibsaday macnaha sabab ayuu ugu noqday inuu salmaan nafdiisa ka iibsado oo ay kitaabeeyaanuu dabeedna sidaa kaga xoroobo bikada wa kada intaa iyo intaas oo dirhaman dirhama ayuu kaga iibsaday calaa an yakrisa lahum maca an yakrisa lahum iyo weliba inuu u beero lahum ayaga nakhlan timir oo fa yacmala salmaanu fiihi salmaanuu ka shaqeeyo xataa tutcima inta ay ka midhaynayso fa karasa rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam wuu beeray annakhiila nakhiishi iyo timirtii waa beeray ilaa nakhlatan waaxidatan nakhle iyo hal timirahoo keliya mooyaane kharasahaa cumaru cumar ayaa taa beeray fa xamalat waa midhaysay annaklu timirti mincaamihaa sanadkeedii la beerayba waa midhaysay walam taxmil may midhaynin annaqlatu xabadii gaarka ahayd ee cumar beere iyadu may midhaynin fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa sha'nu haadihi nakla muxuu yahay geedan timira arrinkeedu fa qaala cumar wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay oo anaa qarastuhaa aniga ayaa beeray fa nasacahaa rasuululahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay waa fujiyey oo meeshiibuu ka soo saaray fa qarasahaa nebigu isaga ayaa taagay oo meeshii ku qotomiyey fa xamalat mincaamihaa iyana sanadkeeda lafdiisii ayaa ay midhaysay oo dhirtii kale ayay markaas raacisay xadiidkan waa xadiid sanadkiisu saxiix yahay macnihiisana waxaa lagu tilmaamaa saxiix inuu yahay yacnii sanadkani waxaa la keliyoobay uun tirmidi rijaasha sanadkan ku suganna dhammaantood waa wada hiqaad cali ibnu xusein oo isaga saduuqa oo zayd ibnu xubaab nin la yidhaahdo isaga uu ku raacay cinda imaam axmed oo isaguna saduuqa mooyaane ragga intooda kale waa wada hiqaad imaamu axmed baa fii musnadihi ku soo saaray waxaa kaloo ibnu xibbaan baa isa fii saxiixii ku soo saaray xaakim baa fii mustadrakihi isagana ku soo saaray xadiidka markaa xasanka macnihiisuna saxiixa yahay weeye waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ii warramay abuu cammaar alxusayn ibnu lxurayth ninka la yidhaahdo alkhusaaciyu waa nisba ilaa khusaaca waa qabiiladii markaa macruufka ahayd ee mashhuurka ahayd ee markaa carabida ka tirsanayd ee reer khusaaca ayaa loo nisbeeyey ninka waa nin bukhaari iyo muslim iyo kayrkiiba ka wariyeen waana nin hiqa ah wuxuu isna leeyahay waxaa ii warramay cali ibnu xusayn binu waaqid ninka la yidhaahdo ayaa ii warramay ninkaana waa ninka aynu sheegnay waa nin markaa culimada qaarkood baa daciifiyey qaarkoodna waa saduuq bay yidhaahdeenoo dee mutaabacana waa loo helay imaamulbukhaari adabulmufradka ayuu isagu wax kaga wariyaa afartan kale asxaabu afarta asxaabu sunankuna ayana waa ka wariyaan waxa uu isna kasii warinayaa uu leeyahay aabbahay ayaa ii warramay buu leeyahay oo xuseyn ibnu waaqida isaguna waa nin markaa imaamu muslim iyo ay wax ka wariyaan waa nin rag badanoo waaweynna markaa hiqa ay ku tilmaameen waxa uu leeyahay waxa ii warramay cabdilaahi ibnu burayda ninka la yidhaahyoo isaguna taabiciinta raggoodii hiqaadaha ee ugu waaweynaa ka mida waana ninay markaa culimmadan lixda ah ee markaa labada saaxiibu saxiixayn iyo afarta asxaabu sunanku ay ka wariyeen marka iniminkan idhaa culimmada lixdaadiyo golaan waa afarta lixdaasaynu ujeednaa muhadistaha leh waxa uu leeyahay waxa ii warramay aabbahay waxaan maqlay aabbahay burayda buraydata bnu xusayb waa saxaabiga markaa jaliilka waa nin qabla beder markaa islaamay waxa uu leeyahay waxaan maqlay aabbahay oo leh jaaa salmaan salmaan alfarisiyu ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam isagoo le salmaan alfarisi ayaa u yimi nebiga waa salmaan magaciisu farisna waa qolada reer faris ayuu ka tirsanaa salmaanu lkhayrna waa la yidhaahdaa waana markaa salmaan ibnu islaamna waa la yidhaahdaayo isagu islaamnimada ayuu ku abtirsan jiray abilislaamu laa aban lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimin markay qolyaha ayagu ay ku nisbo sheegtaan ay ku faaraan aniga aabbahay waa islaamnimada ayuu odhan jiray waxay markaa xadida qaarkood waa nin markaa aad iyo laxaad u qiimale saxaabi weyn weeye yacnii waxay xadida qaar tilmaamaysay kuwa ay jannadu markaa u cishqiday inuu markaa ka mid yahay nin weliba markaa cimri dheer markaas ilaahay siiyey ayuu ahaayo cimri la yaable ayay soo naqliyaan inkastoo sugnaashihiisa mooji waxa ay ku jiraanoo imaamu nawowi oo kale ayaa kitaabkiisa tadiib asma wasifaat tadiib asmaa waluqaad waxa uu ku soo naqlinayaa inay culimmadu isku itifaaqeen inuu laba boqol iyo konton jiray ama saddex boqol iyo konton sannadood inuu jiray ayay markaas soo naqliyaan sidaasay markaa cidda u taariikhayso oo dhammi ay sheegaan ninkani nin la yaab leh ayuu ahaa taariikh dheerna waa uu leeyahay markaa hore aabbihii wuxuu ahaa nin meeshooda iyo isbaaniya xaggaa uu ka yimi nin aabbihii ka madaxa buu ahayo qolo majuusahoo dabshida ayay ahaynoo aabbihiina dabshidkaasuu madax ku ahaa dabeetana muddo ayuu markaa ku qanci waayey dabkaa iyo waxaa la shidayey qolo kiristaana ayuu markaa helay iyo rubaano waa ka soo fakaday halkaasuu markaa raahibba raahib ayuu uga soo dhiibo raahibka waa iskala joogi jiray ilaa inta uu markaas ka dhimanayo kii ugu dambeeyey ee raahibka ahaa ayaa wuxuu ku yidhi waar nebi baa wakhtigiisii uu dhow yahay ardulxijaas ka soo baxaya xaggaa u kaca buu yidhi dabeetana qolo caraba ayay isa soo raaceen xaggan iyo xijaas bay u soo baxeen waadulquro markay marayaan ayay addoon ka dhigeenoo nin yuhuudiya ayay ka iibiyeen kii yuhuudiga ahaana mid kaloo yuhuudiya ayaa ka sii iibsaday madiine ayaa markaas sidaa ninkii yuhuudiga ahee labaad uu kaga sii ayuu ayuu keenay waxauu tilmaamay sida bukhaarigaba ku soo aroortay koob iyo toban yacnii sayid ama rabbi inuu yeeshay oo midba markaa mid kale uu gacantiisa uga sii gudbayo midba midka iibsanayey adigu waxay gaadhay wakhtigii nebigu sala allahu alay slm uu madiine soo galay ayuu markaa yimi waana ta markaa qisadan markii nebigu soo galay isagoo addoonoo weliba nin yuhuudii leeyahay ayuu markaa sidan sameeyey uu nebiga la kulmay welibana waxaan ayana la yaab leh ninkaa raahibka ah ee ugu dambeeyey ayaa wuxuu tilmaamay saddex tilmaamood wuxuu yidhi nebiga halkaa ka soo bixi doonaa saddex tilmaamood buu leeyahay mid weeyana sadaqada ma cuno hadiyada laakiin wuu cunaa wuu aqbalaa khaatamu nubuwana shaambadna halkaa dhabarka ama yacni calaamada nebinimadana waa ku leeyahay markaa hadda iminkaa sadaqadan uu keenayo iyo hadiyadan uu keenayo waa raadin uu ka raadinayo calaamaadkii ninkaasi ugu sheegay raahibka ahi ee nebinimadiisa calaamada u ahayd ayuu ka raadinayay markuu arrinka keenayo markaa wuxuu leeyahay salmaan alfarisi ayaa u yimi rasuulka sala allahu alay wasalam ayuu u yimi markii uu madiina soo galay waxaanu ula yimi maa'ida maa'idada asalkeeda waxaa la yidhahdaa khiwaanka ama khuwaan waa la yidhaha miiska raashinku markuu saaran yahay ayaa maa'ido la yidhaahdaa haddii aanu raashin saarnayn khuwaan ama khiwaan baa la yidhaahdaa ee maa'ido lama yidhaahdo horta asalkeedu waa taa waxaa kaloo maa'idada lagu magacaabaa lagu idlaaqaa wixii markaa raashin la dul saarto ee raashinka lagu dul cunee la dul dhigto walow khiwaan bayaanay ahaanine raashinka lafdiisana waa la yidhaahdaa weelkaa uu ku jirana waa la yidhaahdaa adugu weel ama xeedho oo calayhaa rudabun rudab uu saaran yahay ayuu u keenay nebiga jacni riwaayinka qaarkood sida riwaayo dabaraani warinayo ayaa wuxuu tilmaamayay markaas hilib geel inuu soo iibiyey inuu markaas u kariyey iyadoo markaa hilibkii iyo ay wada saaran yihiin markaa laxooxiyo inuu u keenay tanna waxay tilmaamaysaa markaa in rudab uu saarnaa dee waxaa dhici karta in rudabkuna ka midkaa rudabkuna waa xaaladda shanaad ee ay timirtu soo marto markaa ay bislaatay ay wada dheecaanka iyo wada muudka tahay ayaa rudab la yidhaahdaa markaa maa'idadaas iyo xeedhada ama weelka rudabku uu saarnaa ayuu la yimi fa wudicad waxaa la dhigay ama fa wadacahaa wuxuu dhigay bayna yaday rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay hortiisii buu dhigay fa qaala wuxuu yidhi markaa yaa salmaanu rasuulku wuxu uhi salmaanow maa haadaa oo hadda ayaabuu u yimi nabiga dee ilaahay baa ogeysiyey magaciisa baa la yidhi iyo maya cid joogtay baaba uga sii warrantoo magaciisa u sheegtay iyo maya ee hore ayuu ula kulmayoo u aqoonsaday markaa saa daraaddeed buu yaa salmaanu salmaano yidhi isagoo khaatirtiisa yacnii iskamuu riixinuune wuxuu yidhi salmaanow maa haadaa waxani muxuu yahay waxaan horta yani xaqiiqadiisa iyo lafdiisa ma doonayo dee waa wax muuqda had iyo goraalena maahada waxaa la isku weydiiyaa maada maahiyada iyo xaqiiqada shayga xaqiiqada shayga marka waa muuqdaayo dee waa raashinkan muuqda raashinkani muxuu ka kooban yahay macnihiisu ma aha laakiin waxa weeye muxuu y ujeeddadiisu maxay tahay ulajeeddada raashinkani maxay tahay waayo nebigu sadaqada ma cuni jirin taas ayaanu iska baadhayay dabeedna isna waa nin wax wato wax raadinaya wuxuuhi sadaqatun calayka wa calaa asxaabika waa shay sadaqaah oo aan ku sadaqadaysay adiga iyo asxaabtaada fa qaala wuxuu nebigu markaa irfachaa kor yeel buuhi qaad buuhi fa innaa laa na'kulu sadaqa annagu sadaqada ma cunno eh kor yeeloo qaad buu yidhi macnaha riwaayadan waxaad ka fahmaysaa inuu yidhi dhammaanteed wadaqaadoo cesho riwaayo kalena waxay tilmaamaysaa oo saxiixa sida markaa siyarka imaamu axmed iyo tabaraani iyo khayrkiiba ay warinayaan inuu markaa nebigu yidhi saxaabadiisii kuluu wa amsaka isagu inuu gacanta ka laabtay laakiin saxaabadii uu yidhi cuna oo nebiga uhi markaas uu gacanta ka laabtay oo uhi markaa innaa laa na'kulu sadaqa annagu haddaan ambiyada nahay sadaqada ma cunno sidaas ayay ahayd markaa irfacahaa macnaheedu maxay noqonaysaa waa iga durki aniga iga durki bay markaa ka dhigan tahay ee kor yaroo markaa qaadoo la noqo macnaheedu markaa ma noqonayo aniga un xaggayga ka kor yeel weeye fa rafacahaa dabeetana waa ka kor yeelayoo xaggii nebiga waa laga dooyoo saxaabadii baa cunay fa jaa'a alqad bimilihi berritadii ayuu wuxuu la yimi haddana weelkii oo raashinkii oo kala saaran yahay buu la yimi ila waa nin wax raadinayo calaamaad buu raadinayaaye fa wadacahu bayna yaday rasuul lahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay hortiisii ayuu soo dhigay faqaala wuxuu hi maa haadaa yaa salmaanu nebigu wuxuu yidhi muxuu yahay salmaano waxani faqaala wuxuu hi hadiyatun laka waa hadiye aan kuugu talagalay hadiyana waa wixii ikraam iyo maamuus la ysu siiyo sadaqaduna dee waa waxaa ajriga aakhire lagu doonayee inta badan dadka masaakiinta iyo baahan la siiyo hadiyaduna waa wixii loo bixiyo ikraam iyo maamuus faqaala rasuul lahi sala allahu alay slm liasxaabihi wuxuu ku yidhi ubsutuu buu yidhi waar inoo kala bixiya inoo kala saara aan cunnee ama ubsutuu waxay ka dhigan tahay waar gacmaha muddu aydiyakum gacmihiinna soo fidiya oo raashinka kaalaya cuna ayay ka dhigan tahay waxaana yidhahdeen culimmadu waxa wanaagsan qofka haddii wax loo soo hadiyeeyo inuu markaa dadka hareera fadhiyana inuu ka qaybgeliyo ayay ku wanaagsan tahay haddii daciifaaba ku saaray manuudiya low hadiya fa julasaau shurakaau fiiha qofka haddii wax loo soo hadiyeeyo dee cidda la fadhidaana ayaguna waxbay ku leeyihin oo shurakay ku leeyihiin uma intaa kadib nadara wuxuu egay ila lkhaatami khaatamkii ayuu egay shaambadii iyo calaamadii ayuu egay calaa dahri rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay dhabarkiisa ahayd ayuu eegay macnaa baynanka dib ay labadiisa garab dhexdooda ahayd kadib ayuu dabeetana intaa kadib uu fa aamana markuu taana arkay ayuu fa aamana bihi rumeeyey rasuulka sala allahu calayh wasalam markaa uma baa inoogu jirtaa qolada siyarkuna waxay sheegaan labadaa hore mooyaane calaamadan labaad ee khaatamu nubuwaha inuu markaa muddo sugayey ilaa nin ansaari uu dhintay rasuulka ayaa markaa janaasadiisii ka qayb galay anna waxaanse wuxuu raacay baqiiculqarqad markaa asxaabtiisii ayuu markaa la fadhiisay iyagoo markaa sugaya salmaan ayaa markaa yimi xagga dambe ayuu uga wareegay markaa nebiga si uu khaatimu nubuwa arkoo nebiga ayaa ka qaaday goyso xilligaas ayuu arkay oo xilligaa dambe ayaa hedeen labadan iyo tani way kala dambeeyeen bay leeyihiin haddaba wa kaana lilyahuud salmaan alfarisi sida aan sheegnay yahuud ayuu markaa u sugnaa macnaa addoon yahuuddii reer bani qurayda ayuu u sugnaa markaa dee ayagaa wada lahaa iyo maya mid ka mida ayuu addoon u ahaa ba waa markaas la yidhi warase aan sheegnay markii hore majuusiguu ahaa yacnii qoladaa kiristankaabuu markii dambe ku dembeeyey markii dambe ee ninka raahibka ee ugu dembeeyey uu u tilmaamay nebi halkaa inuu ka soo baxayo calaamaadkiisana uu soo siiyeyna xaggan uu qolo carabo u soo raaco qoladii baa markaa ku xadgudubtay oo markaa addoon ka dhigtay oo ka iibiyey markaa qolada yuhuudda sidaasuu markaa uga kala gudbayo ilaa koob iyo toban ayaa soo yeeshay markaa yuhuud buu addoon u ahaa yacni addoonnimada yuhuud addoonka u ahaana waa sababta yacni ka reebtay yacni dagaaladii waaweynaa inuu ka qayb galo oo beder iyo uxud iyo kama qayb gelin mashaahiddii iyo dagaaladii ugu horreeyay uu ka qayb galay waxay ahayd khandaq ama axsaab bay ahayd weliba taladii godkaa lagu wareejiyey magaalada isaga ayaa lahaa oo taladeeda isaga ayaa keenay oo yidhi hadda sidaasaanu yeeli jirnay aan saa yeelno fashtaraau rasuul lahi sala allahu alay slm bikada wa kada dirhaman nebi maxamed wuxuu ku iibsaday markaa intaa iyo intaasoo dirhama haddaba nebigu ma iibsanin oo fashtaraau rasuululahi macnaha wuxuu sabab ugu noqday inuu ninkani nafdiisa ka iibsado waxa waxa la yidhaha kitaabaa jirta kitaabadu waxa weeye addoonka waxaa la leeyahay haddii aad intaasoo adduunyaha keento ama waxaad qabato xor baa tahay markaa nebigu sida ay tilmaamaysa riwaayada axmed iyo tabaraani iyo ibnu xajar uu ku soo qaadanayo fatxulbaariga wuxuu nebigu ku yidhi kaatib yaa salmaanu salmaanow nimankan kitaabo la galo heshiiskaa kitaaba inaad wax iska bixiso oo dabeetana si aad ku xorowdo la gal buu yidhi isaga ayaana saynu arki doona wixii lagu kitaabiyey nebigu ka caawiyey markaasaa waxaa laga dhigayaa si wuxuu nebi maxamed iibsadayba mase iibsanin nebigu markaa bikada wakada dirhaman intaa iyo intaasoo dirhama ayuu markaa ku iibsaday macnaha sabab ugu noqday in lagu kitaabeeyo tiradeeda inooma sheegin laakiin bacdu riwaayad waxay tilmaamayaan afartan qiyadood oo fido ama dahab ahayd waana sidii bay markaa iyadoo lagu leeyahay ayaa nebiga waxa loo keenay beed digaagadeed oo kale wax leeg oo dahaba baa loo keenay markaasaa wuxuu idhi waar muxuu sameeyey ninkii farrisiga ah ee mukaatabka ah muxuu sameeyey waa loo yeedhay nebigu intuu u dhiibay intii yaree dahabka ahayd ee uu ku tiyaree dahabka ahayd ayuu idhi fa addiha mima calayk iskaga bixi buu idhi wixii lagugu lahaa salmaan baa wuxuu idhi fa ayna taqacu haadihi mima calay oo macnaha halkay kaga dhacaysaa inta yare ukuntaahi iyo afartankii uqadood ee laygu lahaa waxba kaga dhici mayso markaasaa wuxuu ihi nebigu qaad ilaahay ayaa kaaga gudi doone wuxuu ihi salmaan waa qaaday afartankii uqadood baan uga miisaamay xaqoodii waan ka sii weli waxbaa soo hadhay waa mucjisada rasuulka sala allahu caleyh wasalam taasi waxay ahayd mid waxa lagu kitaabiyey laba arrimood bay ahayd waa mid taasi calaa an yaqrisa maca an yaqrisa lahum nakhlan iyo weliba inuu u beero timir oo welibana ka shaqeeyo intay timirtaasi midhaynayso labada arrimood baa lagu kitaabay afartanka wiqiyadood iyo iyo inuu u beero dhir timira oo weliba uu ka shaqeeyo xataa tucima inta ay ka midhaynayso tucima tumira waa haddaynu tucima nidhaahno xataa tucama xataa tu'kala haddii sidaa la dabdiyana waa inaa inta laga cunayo ee midho la cuno ay yeelanayso inuu ka shaqeeyo labada arrimood bay ku kitaabeeyeen riwaayadan inooguma caddaa dhirtaasi intay ahayd laakiin riwaayaadka kale waxay tilmaamayaan saddex boqol oo geed oo timirana beer bay yidhaahdeen welibana ka shaqeeyo marka ay midhayso ee la quuto ayaad xoroobaysaa afartankaa qiyoodnaad iska bixiso dabeetee nebigu sala allahu alay sl wuxu uhi acinuu akhaakum war walaalkii soo caawiya buu yidhi reer madiinana reer timireed bay ahaayeene waana hadyo goorana timirta iyo waxaa jirta dhirta waxay u qaybsamaan la beelaa laba qaybood qaar ininyahoodaa dhulka lagu ridaayoo baxaa qaarna katin baa lagu sameeya oo laan ahaan bay u baxaan iminka cinabka oo kale midhihiisu ma baxaan laakiin laantiisaa la soo goya laantiisaa la taagaa timirtuna waa saasoo kale dabeetana waar soo caawiya buu yidhi waa soo caawina qaar soddon wadiyatan bay siiyeen laamood yani geedoo yar qaar baa soddon siiyey qaar baa shan iyo toban siiyey qaar baa toban siiyey way isu soo urureenoo saddexdii boqolee geed oo yaryar ayaa loo keenay wuxuu isaga faray nebigu inuu godadka usii diyaariyo godadka la gelinayo inuu usii diyaariyo ilan waxaa la doonaya inta godkii loo qodo in dabeetana geedkii la geliyo lagu waraabo geedku dabeedna sidaas ayuu ku qabsanayaa isaguna godadkii ayuu sii diyaariyey markaa faqarasa rasuululahi sal l sl annakhiila nebi maxamed baa godka ku wada taagay isaguna waa u dhiibayey godadkiina waa sii diyaariyey waana u soo dhiibayey markaa nebi maxamed baa godkii ku wada taagay ilaa nakhlatan waaxida hal geed oo keliya mooyaane nebi maxamed ayaa sala allahu calayhi wasalam ku wada taagay oo waa raacay salmaan markaa salmaana geedkaasi u soo dhiibayey isaguna nebiguna godka ayuu ku ridayey dabeedna ilaa nakhlatan waaxidatan qarasahaa cumaru xabad qura ayaa cumar markaa isagu dhulka uu geliyey uu ku taagay laakiin laba boqol iyo sagaal iyo sagaashankii kaleba nebi maxamed ayaa dhulka ku taagay waa mucjiso kale faxamalat innaklu min caamiha waana dhirta dee ilaa shan ama lix sano yacnii muddo dheer ku midhaysa ayay ka mid tahay isla sanadkaa uu taagay lafdeedaba way midhaysay yacni waa mucjiza yacni mucjisooyinkii nebiga sala allahu alay slam ka mid a walam taxmil inakhla geedi ama nakhlatu cumar riwaayadka qaar waxay tilmaamaysaa iyadu tii u cumar beeray may midhaysanin markaasaa rasuulku wuxu uhi maa shaanu haadihi nakhla maxay tahay geedka nakhiisha ah arrinkeedu cumar baa ya rasuululahi aniga ayaa beeray nebigu intuu halkii ka soo saaray ay ku jirtay ayuu dib dabeetana dhulkii ugu taagay u tallaalay fa xamalat min caamihaa iyana sanadkeediiba kuwii kale ayay raacdayoo waa ay midhaysay markaa sidaas ayaa saxaabiga weyn ee markaa jaliilka ah ee salmaan ulfarisi yacnii islaamnimadiisu ay ahayd sidaasaana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu caawiyey waxaana xadiidka iminka maxalu shaahidka uu sheekhu u soo qaatay waxa weeye waa halkaa khaatamu nubuwaha uu markaa maalintaa dhabarkiisa ku arkay ayuu markaa xadiidka usoo qaatiyay labada aayadood oo kale xadathana abu camaar alxuseyn ibnu xurayth alkhusaaciy qaala wuxu uhi xadathana caliy bnu xuseyn ibnu waaqid qaala wuxu uhi xadathanii abi baa ii warramay qaala ise wuxu uhi xadathanii cabdullaahi ibnu burayda ayaa ii warramay qaala wuxu uhi cabdillaahi ibnu buraydana samictu abii aabbahay baan maqlay buraydata ahaa arfubayaan ka dhig ama buraydatu ayaan maqlay oo yaquul isagoo jaaa salmaanu alfarisiyu ayaa ilaa rasuulilahi sala allahu caleyh wasalam u yimi xiina qadima almadiina markuu madiine soo galay nebigu bimaa'idatin buu la yimi weel ama xeedho calayhaa korkeeda rudabun rudab uu yahay oo timirta nooca rudabka la yidhaahdaa uu saaran yahay fa wudicad ama fa wadacahaa fa wudicad waxa la dhigay ama fa wadacahaa wuxuu dhigay bayna yaday rasuulilahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay hortiisii fa qaala wuxu uhi yaa salmaanu nebigu wuxu uhi yaa salmaanu salmaanu maa haadaa kani muxuu yahay fa qaala wuxu uhi sadaqatun calayka waa sadaqo korkaaga aan ku sadaqaysiyay wacalaa asxaabika asxaabtaadaba fa qaala wuxu uhi irfachaa kor yeel buuhi macnaa iga durkay aniga fa inna anagu laa na'kulu sadaqa sadaqada ma cunne waxaad u malay kuwa markaa nebiga iminka sadaqada iyo ziyaarada markaa ururinaya intuu noolaa baanu markaa cuni jirinba qaala wuxu uhi farafacahaa waa kor yeelay markaa ama waa iska duway waxaa jirtay haweenay bariiro la odhan jiray oo addoon caysha ilahayd ahayd ayaa neef sadaqa ah loo keenay markaasaa nebiga wax looga keenay markaasaa nebigu uu cunay markii loo sheegayna waxau yidhi sadaqatun calayha wa hadiyatun lanaa ayadana sadaqay ku tahay annagana waa hadiyad macnaha taasi waxay ka dhigan tan isagaa toos loogu sadaqadaystay laakiin taa bariiro ayaa la siiyey qofkuna shayga markuu mulkiyo isagaa yeelanaya wixii horey ahaydna waa ka hadhayaa iminka haddii sadaqa lagu siiyo sadaqadaadun bay kuu koobantahay markaa lagu siiyo waad yeelatay si alyeeliyo saa doodabaad ugu tasarufi kartaa ciddaad doontana waad siin kartaa waaba ta dee qofka sakaadfidri haddii loo keeno caawa reerkii aan waxba haysanin dee reer hantilabay noqdeen waxa way milkiyeenoo sakaatufidrigii way ka baxaysaa mar haddii ayaga la siiyo milkiyaan waxay leeyihin bay noqonaysaa sakaatufidrigii bay iskaga sii bixinayaan markaa taasi waxay ahayd bariiraa lagu saqaysa isaga laguma sadaqadaysan bariiri markay yeelatay shaygiina nebiga ayay wax ka siisay saas u baraa ku cunay hadiyad ugu noqotay fa jaa laqad barri ayuu bimilii kii oo kale la yimi raashingii oo kale ayuu la yimi fa wadacahu bayna yaday rasuulilahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi hortiisa ayuu dhigay faqaala rasuulku wuxu uhi maa haada yaa salmaanu kani muxuu yahay faqaala wuxu uhi hadiyatun laka waa hadiyad kuu sugnaatay adiga faqaala rasuul lahi sala allahu alay slam liasxaabihi wuxuu kuli ubsuduu waar kala bixiya ama gacmaha soo fidiya aan cunnaya uma nadara wuxuu egay ila alkhaatami khaatamkii ama shaambadii ama calaamadii calaa dahri rasuul lahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay dhabarkiisa iyo labadiisa garab dhexdooda ku sugnayd ayuu eegayoo fa aamana bihi dabeetana waa rumeeyey wa kaana lilyahuudi yahuud ayuu u sugnaayo markaa nin yahuudiya buu addoon u ahaa faishtaraahu rasuul lahi sala allahu alay slam bikada wa kada dirhaman intaa iyo intaasoo dirham ayuu markaa ku iibsaday macnaha uu sabab ugu noqday nebigu inuu markaa kaga iibsado salmaan nafdiisa nimankaa yahuudeed oo lagu kitaabeeyo calaan yakrisa macan yakrisa iyo inuu beero lahum ayaga nakhlan timir oo fa yacmala salmaanu fiihi uu ka shaqeeyo xataa tudcima intay ka midhaynayso faqarasa rasuul lahi sal ly slam nakhiila ayuu beeray oo isaga ayaa dhula ku taagay ilaa nakhlatan waaxida mid qura mooyaane oo qarasaha cumaroo cumar dhulka uu ku taagay mooyaane fa xamalat innakhlu timirtii waa midhaysay min caamiha sanadkeedii walamtaa sanadkaa macnaha la beeray oo caadada markaa dee khilaafsanayd walam taxmil inakhla xabadii timir ahaydee cumar markaasuu beeray iyadu may midhaysanin faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wuxu uhi maa shaanu hadihi nakhla faqaala cumar wuxuuhi ya rasuul allahi ana qarasuha aniga ayaa beeray fanazacaha rasul lahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah waa fujiyey oo meeshii ayuu ka soo saaray faqarasahaa dabeetana dib ayuu u tallaalu ugu taagay fa xamalat min caamiha ayana sanadkeedii ayay midhaysay xadaanaa moxamed ibnu bashaarin ayaa noo warramay xadaanaa bishr ibnu wadaax ayaa noo warramay buu ihi amba'anaa abu cuqayl abuu caqiil ayaa noo warramay addawraqiyu can abi nadrata alcawaqi ayuu markaa ka warinayay qaala wuxuu uhi sa'altu abaa saciid alkhudriyi ayaan weydiiyey can khaatami rasuuli llaahi sala allahu caleyh wasalam yacnii khaatama nubuwa nebinimadaa khaatamkeedii ama shaambadeedii baan weydiiyey fa qaala wuxuu uhi kaana wuxaa khaatimkaasi fii dahrii dhabarkiisa xaalu ahaaday badcatan ama bidcatan waxoogay kuus hiliba oo naashizatan soo baxsan ayuu ahaa buu yidhi xadiidkan waa xadiid sanadkiisu xasan yahay sheekh albaanina xasan ayuu sanadka xadiidka ku tilmaamay rijaasha iyo raggan warinayaana waa rag wada hiqada bishr muwadaax oo nin saduuqa isagu mooyaane imaam axmed baa isagana fii musnadihi isaguna dariiq kale ku soo aroorinaya waxaanu leeyahay sheekhu maxamed ibnu bashaar ayaa noo warramay maxamed ibnu bashaar waa ninkaa hiqada ah ee jaliilka ee weyne lixda sheekhba sheekha u ahaa waxaa noo warramay buu leeyahay bishr ibnu wadaax ninkaa la yidhaahdo abu haytham nin saduuqa weeyaan isaguna ninkaas ayaa noo warramay isna wuxuu leeyahay waxaa noo warramay haddaa aragtaan haniya anaa iyo oo la soo gaabiyey waa amba anaa oo la soo gaabiyey iyo xadaanaa oo la soo gaabiyey weeye hanaa iyo haniya haddaad aragto waxaa i warramay buu leeyahay annagana noo warramay abuu caqiil ninka la yidhaaha addawraqi waa nisba lidawraq waa beled markaa dhulka faris ama eraan markaa ku yaalay nin hiqa oo bukhaari iyo muslim iyo tirmidi ay wax ka wariyeen bashiir ibnu cuqba ayaa magaciisana la yidhaahdaa waxa uu isaguna ka warinayaa can abi nadra alcawaqi alcawfi baa nusaga qaarkood dhacday laakiin waa alcawaqi ninkaas cawqa cawaqa ayaa loo nisbaynayaayoo reer bani cabdiqays reer cabdiqays markaa jirib ka mida jiribyadoodii ama cuuqa oo markaa xaafad basre ku taalay ayaa loo nisbeeyena waa la yidhi ninkaas oo nin markaa isagana lixda imaanba ay ka wariyeen nin hiqa ahoo markaa taabiciinta raggoodii waaweynaa ka mida ayuu ahaa waxa uu leeyahay abaa saciid alkhudriyi saxaabiga sacad ibnu malik ibnu sinaan ninka weyn ee saxaabiga jaliilka ayaan weydiiyey can khaatami rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay khaatamkiisii haddaba khaatamku dee fargal kale waa la yidhahdaa nebigu fargalla waa lahaa wuu inoo iman doonaa calaamadaa iyo shaabaddaa markaa calaamadaa dhabarka uu ku lahaana labada galab dhexdoodana waa noqon kartaa isagoo malaga kala saaraya ayaa wuxuu leeyahay yacnii abanadre wuxuu leeyahay yacnii wuxuu u jeeday macnaha yacnii abanadre qolada ruwaadda ahee markaa ka sii warinaysay ayaa markaa sii caddaynaysay oo le wuxuu u jeedaa khaatamu nubuwa fargalkiisa uma jeedina khaatamka iyo calaamadda nebinimada ayuu weydiinayay dabeetana wuxuu leeyahay abi saciid alkhudriyi waxau yidhi kaana fii dahrihi bidcata naashiza wuxuu ahaa khaatamu nubuwahaasi waxoogay qidco iyo gabal hiliba oo soo kacsan oo murtafica ayuu ahaa buuhi badca iyo bidca labada waa la dabdiyey waa qidcatu laxmin waa waxoogay hiliba gabal hiliba weeya naashiza waa almurtafica naashiza gabadha laya waa gabadha markaa ninkeeda amarkiisa diidee iska korraysiisa ayaa naashiza la ydhaahdaa markaa naashiza soo baxsan qidcad hilibahoo soo baxsan ayay ahayd sidaas ayuu markaa abi saciid alkhudriyi inoogu sheegay xadiidkuna waa xadiidka xasanka ah xadaanaa maxamed ibnu bashaarin ayaa noo waray xadaanaa buu yidhi maxamed ibnu bashaarna bishr ibnu wadaax bishr ibnu wadaax dhaqaale wuxuu uhi anba'anaa abu caqiil adawraqi adawraqiyu ayaa noo warramay can abi nadrata xaal uu ka warinayo alcawaqi isagoo ka warinaya ayuu noo warramay qaala wuxuu uhi sa'altu abaa saciid ayaan weydiiyey alkhudriy abu saciid alkhudri ayaan weydiiyey buuhi waa bani khudre ayaa isagana loo nisbaynayaayo markaas qolo ah can khaatami rasuulilahi sala allahu calayh wasalam ayaan weydiiyey yacnii wuxuu u jeedaa abinadrahan weydiinaya qoladii ka dambaysay baa leh ama imaamkaaba leh khaatama nubuwa nebinimada khaatamkeedii iyo calaamadeedii ayuu u jeedaa wuxuu weydiinayay khaatamkii fargashiga amaha fa qaala wuxuu leey kaana wuxuu ahaa ismiga markaa kaana haddaynu naaqiso ka dhigno damiir u noqonaya khaatamka ayaynu ka dhigo kaana wuxua khaatamkaasi fii dahri xaaluu ahaaday bidcatan gabal hilibahoo naashizatan soo baxsan ayuu ahaa xadaanaa axmed ibnu miqdaamin abu ashcaf alcijliyu albasriyu basriyu ayaa noo warrabay xadaanaa xamaad ibnu zaydin ayaa noo warrabay can caasim alaxwal xaaluu ka warinayo can cabdilaahi bnu sarjas ayuu isaguna ka warinayo qaala wuxuu yidhi cabdilaahi bnu sarjas aataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayaan u tegey walxaal huwa rasuulkuna fii unaasin dad min asxaabihi asxaabdiisa ka mida uu ku dhex jiro fa durtu waan wareegay haakadaa sidaasoo kale ayaan min khalfihi xaggiisa dambe ayaan ka wareegay fa carafa wuxuu gartay nebigu alladii ka uriidu aan doonayo ayuu gartay fa alqa ridaa'a gooya can dahrihi dhabarkiisa ayuu ka tuuray fa ra'aytu waxaan arkay mawdaca alkhaatami khaatamka iyo calaamadda calaa katifayhi labadiisa garab dhexdooda meesheedii ayaan arkay mithla aljumci xaal ay tantoomo oo kale ama gacantaa ururinteeda oo kale ay tahay oo xawlahaa hareeraheeda ay yihiin khiilaanun barooyin ka'annahaa aad mooddo thaaliilu burooyin aad mooddo fa rajactu waa noqday xata istaqbaltuhu ilaa aan qaabilay faqultu waxaan ku idhi gafara allaahu laka yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow allaha kuu dembi dhaafo faqaala wuxuuhi walaka adigana allah ha kuu dhaafo faqaala alqowmu qowmkii waxay ku yidhaahdeen markaa cabdillahi ibnu sarjas bay ku yidhahdeen istakfara laka ma dembidhaaf buu ku weydiiyey rasuullahi sala allahu alay waslam rasuulka ilaahay baa dembidhaaf ku weydiiyey faqaala wuxuu uhi nacam haa walakum idinkaana dembidhaaf buu idin weydiiyey uma talaa dabeetana wuxuu akhriyey aayaddan ayuu akhriyay cabdillaahi bnu sarjas hadihi alaaya wastakfir lidanbika nabi maxamedow dembigaaga dhaafid u weydiiso adiga iyo walilmu'miniina waalmu'minaat mu'miniinta ragga iyo mu'minaadka dumarkaaba dembidhaaf ilaahay u weydiiy xadiidkan waa xadiid saxiixa imaamu muslim baa fii saxiixii ku soo saaray nasaa-ina sunan alkubraaga ayuu ku soo saaray iyo camalulyowm waleylaha imaamu axmedna fii musnadii buu ku soo saaray ibnu sacadna tabaqaatlkubraaga ayuu ku soo saaray sheekhuna waa ka halkan inoogu keeno waa xadiid saxiixa waxaanu leeyahay waxaa noo warramay abul ashcah ninka kunyadiisu tahay magaciisana axmed ibnu miqdaam la yidhaahdo miqdaamin alcijliyu ee loo nisbeeyey bani cijl waa qabiila macruufa ayay ahayd oo la yaqaano albasriyu ee magaalada basre ee koonfurta ciraaq ku taalaya loo nisbeeyey waa nin saduuqa oo bukhaari iyo nasaa-iyabaa wax ka wariyey wuxuu yidhi xadaanaa xamaad ibnu zaydin ninkaa weyn imaamka weyn ee xamaad ibnu zayd la yidhaahdo waa ninay lixda imaamba wax ka wariyeen xamaad ibnu salama iyo xamaad ibnu zayd baa jiro saa daree xamaad ibnu zayd inoo yidhi ayaa noo warramay buuli wuxuu noo warramay can caasim ilaxwal isagoo ka warinaya abi cabdiraxmaan ibnu sulaymaan nin isaguna hiqaahoo lixda imaamba ay wax ka wariyeen weeye wuxuu ka warinaya cabdilaahi ibnu sarjasa haddii markaa malansarif laga dhigo waa nin markaa isagana ninkaa saxaabiga weeyaan ee markaa imaamu muslim iyo afarta asxaabu sunan iyo ay wax ka wariyaan waxa uu leeyahay ataytu rasuulahi sala allahu alay slm wahuwa fii unaasin min asxaabihi nebi maxamed ayaan u imi isaga oo koox asxaabtiisa ka mida ku dhex sugan fadurtu haakadaa min khalfihi macnaha waan wareego xagga dammaan ka wareegay sidaas oo kale macnaha siduu u wareegay buu tusayaa markaa macnaha dee qof buu mana yani ku tusayo yani halkaasaan maro sidaasoo kale aan uga wareegi waxaa kaloo dhici kartaa inuu dee masjidkii nabigaha meeshuu nebigu fadhiyey oo kaleba ku sugnaayo uu leeyay macnaha isagoo halkaa fadhiyaan sidaasoo kale aan uga wareegi adigu haakada waxay ka dhigan tahay waa waxaan hadda inoo muuqan laakiin sidii uu markaa nebiga xilligaa uga wareegay ayuunbuu tusay uhi sidaasaan u wareegi markuu xagga dambe u wareegay fa carafa aladii uriidu nebi maxamed wuxuu gartay oo wareeggaa uu ku gartay ama alla ogaysiiyey waxaan doonayay iyo ujeeddadaydu waxay tahay inaan khaatamkan u socdo xaggan ku yaalla ayuu gartayoo fa alqa ridaa can dahrihi dhabarka ayuu markaa gooy u saarnaa ka tuuray si markaa aan u arko fa ra'aytu mawdaca alkhaatami waxaan arkay buu leeyahay khaatamka meesheedii macnaha khaatamkii ayaan arkay calaa katiifayhi labadiisa garab korkooda macnaha labadiisa garab dhexe weliba kabiix buu sii dhawaa waa taynule mila aljumci jumciga waxaa la yidhaahdaa waa marka tantoomada ama gacanta saa loo ururiyo ee feerhka saa loo qabsado ayaa la yidhahda tantoomo oo kale ayay ahayd xawlahaa khilaanun waxa hareeraheedana ahaa jamcu khaalin khiilaan yacni waxa weeye baro barahan jidhka uu leeyahay ee hadya goraali yani xagga madowga xiga ee shaamadana la yidhaahdo ama shaamaadka la yidhaahdo kuwaas oo kale ayaa markaas hareeraheedana ahaa meesha aad tantoomada moodo waxa hareeraheeda ahaa baraha oo ka'annahaa barahana waxaad moodaysay ha'aalilu ayaad moodaysay ha'aalilu waa jamcu thu'luul calaa wasni cusfuur waa yacnii ka soo baxyadan jidhka ka soo baxa ama buro taa hore baraynu nidhi tanna buraynu nidhi markaa bar iyo buro waa macruuf waa la kala garanaya soo maaha yacnii burooyin manaa xagga soo baxsanaantana burooyin oo kale ayay ahaayeen markaan dabeedna saa u arkay fa rajactu waa noqday oo halkaygii dabadii waan ka soo wareegay nebigaan xagga daba ka taagnaayo xataa istaqbaltu macnaa xaggii hore ee muqaabilkiisa ayaan isa soo taagin faqultu waxaan buuhi hafar allahu laka yaa rasuula allah ilaahay kuu dembi dhaaf macnaa wuxuu uga mahadnaqayaa arrintaa uu doonaya u fudaydaya khaatamkaa uu tusay buu uga mahadnaqayaa faqaala nabi wuxuu uhi walaka adigana ilaahay ha kuu dembi dhaafo ilaahay adigana ha kuu dembi dhaafo fa qaala alqowmu qoomkii waxay yidhaahdeen yacnii qoladii uu cabdillaahi ibnu sarjas u warramayey ama asxaabtiisii waxay yidhaahdeen istakfara laka rasul sal astakfara laka rasul macnaha waa istifhaamu ma nebi maxamed baaba dembi dhaaf ku weydiiyey macnaha dee qofka nebi maxamed dembi dhaaf weydiiyey waa qof loo dembi dhaafaya ma derajada ayaad heshay inuu nebi maxamed dembi dhaaf ku weydiiyo faqaala wuxuuhi nacamha walakum idinkana waa idin dembi dhaaf dalbay oo markaas sideebu markaa ugu dembidhaaf dalbay baa isweydiino uma talaa hadi ilaaya cabdillahi bnu sarjas wuxuu akhriyay aayadan wastakfir lidembika walilmuminiina walmuminaat aayaddaas yacnii oo tilmaamaysa yacnii in nebiga la faray inuu dembidhaaf weydiiso muuminiin rag iyo dumarbana dembidhaaf u weydiiya lagu faray ou nebi maxamed dee ka soo baxay ilaa amar ilaahay weeyaane ayuu leeyahy idinkaba dee kuwa uu dembidhaafka u weydiinayay ayaa ku jirtaan xadadanaa abulashcad axmed ibnu miqdaam alcijliyu albasriyu xadaanaa buu yihi xamaad ibnu zaydin baa noo warramay can caasimin laxwal isagoo ka warinaya ayuu noo warramay can cabdillaahi ibnu sarjasin xaaluu kasii warinayo qaala wuxu uhi ataytu rasuul lahi sala allah alay slam ayaanu imi walxaaluwa isagoo fii unaasin min asxaabihi koox asxaabtiisa ka mida ku dhex sugan fa durtu haakadaa saasoo kale min khalfii xaggiisa dambe uga wareegay fa carafa aladii kii ayuu gartay uriidu aan doonayo fa alqa ridaaa ayuu can dahrii dhabarkiisa ka tuuray fa ra'aytu waxaa arkay mawdica alkhaatami khaatamka meesheedii ayaan arkoo calaa katifayhi labadiisaa garab ku sugan macnaalmisa garab dhexooda midla aljumci xaal ay tantoomo oo kala tahay oo xawlahaa hareeradana khilaanun bara ay yihiin ka'annahaa aad moodo thaaliilu burooyin oo kale fa rajactu waa noqday xata istaqbaltuhu ilaa nebiga aan qaabilay fa qultu waxaan kafar allahu laka yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay o ilaahay ha kuu dembi dhaafo faqaala wuxu uhi walaka adigana ha kuu dembi dhaafo faqaala alqowmu waxaa istakfara laka rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa dembidhaaf ku weydiiyey faqaala wuxuuhi nacamhaa walakum idinkana waa idiin weydiiyey uma talaa hadihi alaaya wastakfir lidanbika dembigaga dhaafid u weydiiso walilmu'miniina mu'miniinta ragga waalmu'minaati iyo mu'minaadka dumarkaaba dembidhaaf ilaahay u weydiiso wallahu aclam halkaa inoogu joogo